بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن كسو جرني كتابكي كشف الشبهات وشمها عبد الله بسكلها أنه كان ميسرين شرحي شيخ محمد بن صالح العثيمين عن سوق قارني هذا الشيخ يري الشبهة السادسة شبهة لحاد وعيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة رسولك الله صلى الله عليه وسلم وحال سي شفاعه وأنا أطلبها منه أن الشفاعة أصل السيي أمبر مارت كطلب يا يسقوي دي سنايا فإن قال هدو يرهدو لي يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وحال سي شفاعه يرجين وأنا أطلبه أنه وحن ويدي سنايا مما أعطاه الله wixii alla siiyey uun ayaan weydiisanayaa rasuulka sal ll ly slam jawaabta koowaad marka maxay tahay aljawaab alawal waxaad ku tirahdaa faljawaab jawaabtu waxay tahay ana allaha alle actaahu shafaacata shafaaca ayuu siiyey rasuulka sala allahu alay wasalama wanahaaka adigan wuxuu kaa reebay an tadcuwa maca allahi axadaa alla la jirkiisa inaad duulal kale toogtoo wax weydiisato fa qaala wuxuu yidhi alle falaa tadcuu maca allahi axadaa alla la jirkiisa duul kale wax weydiisanina wa talabuka min allahi shafaacata nabiyihi sala allahu alayh wasalam cibaada adugu weydiisashada aada weydiisanayso alle shafaacada rasuulka sal lla ly slam iyada lafteeda waxay tahay cibaado ilaa allaad wax weydiisanaysaa moogta ducaduna waa cibaado saan hore u soo marnay wallahu nahaaka an tushrika fii hadihi alcibaadati axada allana wuxuu kaa reebay inaad cibaadadan duul kale wax ka siiso faidaa kunta tadcu allaha adugu haddaad tahay mid alla weydiisanaya an yushaficahu fiika inuu shafaacadii rasuulka sala alla ly slama maalinta qiyaamo kuu aqbalo fa atichu alla waxaad ku ateecdaa fii qowlihi tacaala qowlkiisa uu yidhi falaa tadcuu maca allahi axadaa alla la jirkiisa duul kale wax weydiisanina oo ha tuuginina sheekh bin cuthaymiin wuxuu yidhi hadduu yidhaahdo qofka mushrikaa ee rasuulka sal alla ly slama tuugaaya alla wuxuu siiyey nebi moxamed sala alla alay slam shafaaco aniguna shafaacadii la siiyey un baan weydiisanayaa jawaabtu waxay noqonaysaa buu leeyahay shiikhu saddex jawaabood jawaabta koowaad waxay tahay alla wuu siiyey rasuulka sal alla ly slam shafaaco laakiin adigu wuxuu kaa reebay inaad tuugmada alle aad tuugayso aad duul kale wax ka siiso markaas alla wuxuu yidhi falaa tadcuu maca allahi axada alla la jirkii duul kale ha tuuginina jawaabta labaadna waxay tahay in alla subxaana wa tacaala uu rasuulka sal ll ly slam shafaaco uu siiyey laakiinse rasuulku sala allahu alay wasalama idanka alla moogiye si kale kuma shafeeco umana shafeeco qof alla ka raalli yahay moogiye qof kale uma shafeeco qofkii mushrik ahna alla raalli kama aha mana idmo alle in loo shafeeco qof mushrika sida alle uu yidhi walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa malaa'igtu uma shafeecdo ilaa duul alla raalli ka noqday moogiye jawaabta saddexaad waxay tahay in alla uu siiyey shafaaco dad aan ahayn rasuulka sala allahu alay wasalam oo malaa'igtu way shafeecaan sakiirada yaryaraa ee iyagoo yaryar dhintayna ee muslimka ahaa way shafeecaan owliyaduna way shafeecaan marka qofkaas waxaa ku tiraahdaa mushrika ah oo adigu shafaacada kuwaasoo dhan ma weydiisanaysaa sakiirada yararka ee ayagoo yarar dhintay shafaaco miyaa weydiisanaysaa tusaale ahaan hadduu yidhaha maya waxba weydiisan maayo dee waa laga guulaystay doodii waa looga adkaaday hadalkiisiina waa uu jabay ahaa maaragtay waxaan weydiisanayaa wax alla uu siiyey ilaa duulal kaloo wax la siiyaba waa jiraane mana weydiisanayo uu leeyahay marka waa waxay noqonaysaa maaragtay tanaaqud hadduu yidhaha laakiin haa iyagana waa weydiisanayaa waxaa warkiisu u biyo shubanaa dadka saalixiinta ahaa oo la caabudo ila ducadu waxaa niri waa cibaadee intaa kadib wuxuu leeyahay shiikhu kan mushriga ah ee maaragtay wax maaragtay isdaba marinaaya ka dooni maayo rasuulka sala alla ly slam inuu shafeeco hadduu taa doonaayo wuxuu dhihi lahaa ilaahow shafeecadii rasuulka sala alla alay salama maalinka qiyaame isii oo io aqbal alla marka wax weydiisan maayo soo ma jeed ee wuxuu leeyahay rasuulka allow ii shafeec buu leeyahay toos u leeyahay taasina waa tuugmo rasuulka sal ly slam la tuugaayo sheikhu marka wuxuu leeyahay ilaahay keyrkiisoo la tuugana waa shirki weyn oo diinta kaa saaraya sidee marka qofkan tuugaaya allala jirkiisa duulal kale wuu u doonayaa in qofna uu u shafeeco alla agtiisa sababto isagayaa mushriga mushrigna looma shafeeco saasuu marka jawaabihii saddexdaa shiiku ku dhameeyey jawaabta labaad wa aydan sidoo kale faina shafaacata uctiyahaa gayru nabiyi sala allahu alayh wasalam shafaacada duulanaan rasuulka ahayn waa la siiyey fasaxa waxaa ansaxday ana almalaa'ikata yashfacuuna in malaa'igtu ay shafaaco qaado walawliyaaa yashfacuuna awliyadina ay shafaacaan xadiid baa jiray oo bukhaari muslim ay wariyeen oo alla uu leeyahay maalinka qiyaamaha shafacat almalaa'ikatu wa shafaca alnabiyuuna wa shafaca almu'minuuna malaa'igtu waa ergeysay nebiyadina waa ergeeyeen mu'miniintina waa ergeeyeen saalixiinta la sheegaayo waa mu'miniintaas walafraatu saqiiradina yashfacuuna waa shafeecahayaan hadduu yidhaahdo waxaa ansaxday in malaa'igtu ay shafeecahayaan awliyaduna ay shafeecahayaan saqiiraduna ay shafeecahayaan ataquulum waxaad leedahay in allaha acطaahum shafaacata fa atlubuhaa minhum alla shafaacada kuwaasoo dhan waa siiyey waana weydiisanayaa oo markaa meesha waxaa imaanaysa inaad saqiiradii laftoodii kuwa saqiirnimada ku dhintay aad wax weydiisato walafraatu macnaha kuwii saqiirnimada ku dhintay oo iyagoo yaryar dhintay oo intaanay qaangaarin dhintay yashfacuuna iyaguna waa ergeeyaan ataquulu marka waxaad leedahay in allaha acطaahum shafaacata fa atlubuhaa minhum alle ergeyn buu siiyey oo shafaacu siiyey waan ka dalbaayaa miyaad leedahay oo marka dad saqiiradii dhintay inaad shafaaca ka dalabtay noqonaysaa marka fain qulta haada haddii aad saa ku hadasho oo aad ku adkaysato rajacta ilaa cibaadati الsaalixiina alatii dakara allahu fi kitaabihi waxaad u soo noqotay in la caabudo saalixiintii taasoo alla uu kitaabkiisa ugu sheegay in dadka qaarkood ay samayn jireen saas wain qulta haddaad tidhaahdo laa maya wax weydiisan maayo dulalkaas batala qowluka waxaa marka meesha ka baxday hadalkii aada lahayd acطaahu llaahu shafaacata wa ana atlubuhu mima acطaahu llaahu ilaahay baa shafaaco siiyey rasuulka sala allahu alay slam aniguna wixii alla siiyey un baan wax ka weydiisanayaa meesha waa ka baxaysaa marka ile haddii kale waxay noqonaysaa inaad sakiiradiina aad aygana wax weydiisato iyo awliyadii ashubhatu asaabicatu shubhada toddobaad waxay tahay ana aliltijaa'a ila asaalixiina cuskashada la cuskanaayo iyo magangelyada laga raadinaayo dadka saalixiinta ah iyo badbaadada laga raadinaayo dadka saalixiinta ah oo la isku ilaalinaayo laysa bishirkin shirki ma ahan ayay leeyihiin fain qaala hadduu yidhaahdo ana laa ushriku billaahi shay-an anugu cibaadada alle duul kale wax ka siin maayo xaashaa wakalla wax iga suurtooba maha taasi walaakina aliltijaa'a ila asaalixiina in badbaado laga raadiyo oo la cuskado oo la qabsado oo dhufays oo kale laga dhigto iyo meel lagu gambado oo la magan galo ila asaalixiina dadkii wa wanaagsanaa laysa bishirkin taasi shirki maaha faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa idaa kunta tuqiru ana allaha xarama shirka acdama min taxriimi zinaa haddii aad qirsan tahay in alla uu shirkigii xaaraan ka dhigay si ka weyn zinada sidii uu xaaraantinimeeyey wa tuqiru oo aad qirsan tahay ana allaha laa yakfiruhu alla inaanu shirkiga dhaafinba famaa hada alamru aladii xaramahu allahu oo waxaas alle uu xarimo shirkigaas xaaraanta laga dhigay horta muxuu yahay wadakara uuna sheegay annahu laa yakfiruhu inaanu dhaafayn marnaba fa inahu laa yadri dee markaa waxba garan maayo ninkaas oo hadda shirkigiiba ma fahamsana manaa si saxa uma jawaabi karo maadaama uu ictiqaadsan yahay in shafeecadii in laga dalbo rasuulka sal l slm aanay shirkiba ahaynba taasi waxay tusinaysaa inaanu shirkigii alla xaalkiisa u adkeeyey aanu ninkaanu fahamsanayn oo inuu dulmi weyn yaha la sheegay oo aan la dhaafayna faqul lahu marka waxaad ku tidhaahdaa kayfa tubari'u nafsaka sideed naftaada uga beri yeelaysaa min ashirki shirkigii iyo in cibaadada alleh dulalka lala wadaajiyo wa anta laa tacrifuhu adoon shirkigiiba garanaynin am kayfa yuxarimu allahu calayka haada sideese alla uu kaaga xarimay shirkigaas wayadkuru oo uu sheegay annahu laa yakfiruhu inaanu shirkiga dhaafaynin walaa tas'alu canhu walaa tacrifuhu oo marka shirkigana aadan dadki weydiinayno oo aadan ku dadaalin inaad barato si aad uga badbaado atadunmu waxaad u malaynaysaa ana allaha yuxarimuhu walaa yubayinuhu lana in alla shirkiga uu naga xarimaayo oo haddana aan naloo caddaynaynin shirkigu waxa uu yahay marka waxaa kuu habboonayd inaad shirkigii barato maadaama uu yahay dembi ka weyn in naf bani aadan la dilo oo xaq darre lagu dilo in la zinaysto wax ka weyn uu yahay shirkigu oo shirkigu weyn yahay oo naartana uu gelaayo qofkaas mushrikaa haddaanu toobad keenin jannadiina ay xaaraan ka tahay oo aan dembigaasna la dhaafayn shirkiga ah haddaan laga toobad keenin haddii aad sidaa og tahay marka ma waxaad u malaynaysaa in alla uu naga xarimaayo shirkiga oo aanu noo caddaynin dee taasu sax ma aha الشبهة الثامنة أن الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام شرك إلى شيء ياهي وسنم يدي لا عبده أنه سنم ما عبدنا إليه فإن قال هدو يرادو الشرك عبادة الأصنام شرك إلى هل لا ولا شيء وعبادة الأصنام أصنامتي لا عبده واي ونحن لا نعبد الأصنام أنه أصنام عبودي مينو جواب تكوات وقل له واحد كتير هذا ما معنى عبادة الأصنام أصنامة العابدة لفتي هذا bal ii fasir bal horta atadunmu waxaad u malaynaysaa annahum yactiqiduuna in nimanka mushrikiinta ay ictiqaadsanaayeen anna tilka alakhshaaba waalaxjaara in alwaaxdaas ay intay qurqurxiyaan ay maarata sawirra ka dhigaan ay caabudaayeen iyo dhagaxyadaas ay qurqurxinayeen oy caabudaayeen takhluqu inay wax abuurto inay ka ictiqaadsanaayeen mushrikiintu miyaad u haysataa watarsuqu ay wax arsuqdo watudabiru amra man dacaaha dadkii wax wax weydiisanayay inay maarata amarkooda ay maamusho ay dabarto inay ka ictiqaadsanaayeen miyaad u malaynaysaa fa haadaa yukadibuhu lqur'aan ictiqaadka noocaas oo kale ah qur-aankii baaba beeninayaba sababta waxay dhihi jireen allahun bay noo dhaweynayaanay dhihi jireen wain qaala hadduu yidhaahdo huwa man qasada khashabatan aw xajaran aw baniyatan mushrik waxaa ah qofkii alwaax u qasday ama dhagax u qasday ama dhismo u qasday calaa qabrin qabri laga dul dhisay ow hayrihi ama wax kale laga kor dhisay yadcuuna daalika iyagoo wax weydiisanaya wayadbaxuuna lahu waxna u gowracaya wayaquuluuna dhahaaya inahu yuqaribunaa ila allahi zulfaa waxaas aan hadda u taqarubayno u dhowaanayno alla inoo sii dhoweynayaan haddii saas maaragtay uu yidhaahdo wayadfacu allahu cana allana waa uu nooga difaacaa cibaadadaas aan caabudayno iyo tuugiddaas aan tuugayno iyaga bibarakatihi barakadiisa oo uu dhibka nooga difaaca aw yuctiinaa bibarakatihi ama khayrkii aan rabnay wuxuu nagu siiyaa barakada waxaas aan annagu wax weydiisanayno wax u gowracayno boqol waxaad ku tidhaahdaa sadaqta hadda waa waa waa sax warkaasu warka aad ku hadlayso waa wixii aad ictiqaadsanaydeen wa hada huwa ficlukum cinda alaxjaari waalabniyati allatii cala alqubuuri wagayriha waana waxa aad samaysaan markaad dhagaxdaasi ag hoganaysaan iyo dhismayaalkaas qubuurta laga dul dhisay iyo meelaha kale laga dul dhisay waddamada qaarkood mashhad baa jiraa lagu leeyahay qofka isagoo meel kaleba ku duugan ama meel kale wax looga samaynaa xataa sidii wax maarata qubad camal aho sida qabri camal u samaysan markaasaa lagu hoganaya waxaa leeyahay mashhad hebel waaya leeyahay qabriga xataa ma aha fa haadaa aqara kaasi marka wuxuu qiray anna ficlahum haada waxa ay samaynayaan huwa cibaadatu lasnaami sanamyadii la caabudaya inay noqonayso sidaas huwa almatluubu dee marka jawaabta la sugayo marka waa taas jawaabta labaad wayuqaalu lahu aydan waxaa kaloo lagu yidhaahdaa qowluka meeshan aad tiri ashirku cibaadatu lasnaami shirki waxaa loo yaqaanaa in sanamyadii la caabudo hal muraaduka oo kaale ujeeddadaadu waxay tahay ana shirka maksuusun bi haada in shirkigu arrinkaa keliya uu ku gaar yahay wa ana alictimaada cala asaalixiina wa ducaa'ahum laa yadkhulu fii dalika in la cuskado saalixiintii oo qalbiga looga tacalluqiisii lagu dhajiya ayaga oo ayaga in wax la weydiisto inaanay cibaadadaas soo gelaynin miyaad u haysataa fa haadaa yarudduhu warkaas waxaa diidaya maa dakara allahu fii kitaabihi wixii alle qur-aanka uu ku sheegay oo ah min kufri man tacallaqa cala almalaa'ikati gaalnimadii uu ku jiray qofkii malaa'igta qalbigiisa ku tacallujiya aw ciisa ama ciise maarata qalbiga ku tacallujiya asagoo wax ka doonaya nacfi inay dur iyo dhib ka badbaadiyaana ka raadinayo aw saalixiin ama saalixiinta qalbiga ku xira isagoo maarata wax ka doonaya inay badbaadiyaan iyo karaba falaa budda marka waxaa lama huraana an yuqira laka inuu kuu qiro ana man ashraka fii cibaadati illahi axada min asaalixiina fahuwa shirku lmadkuuru fi lqur'aani wa hada huwa almatluubu waxaa lama huraana marka inuu kuu qiro in qofkii cibaadada alla duulal kale la wadaajiya oo saalixiina inay noqonayso marka shirkigii qur-aanka lagu sheegay meesha aan soconnana waa taas waa jawaabtii labaad taas marka waa in la yidhaahdo oo kaalay waxaad leedahay shirkigu taas unbuu ku gaar ahaa oo in maaragtay saalixiintii wax la weydiisto oo la cuskado ta sooma gelayso maaragtay shirkigii ma soo gelayso taa qur-aankii baa marka diidan hadduu marka sidaa qiro oo u qiro in maaragtay qofkii saalixiin caabuda uu shirkii qur-aanku uu sheegay uu ku dhacay dee waa tii la rabo waa taas marka khulaasat اljawaabi can الshubahi الhalaaثi الsaabiqa soo koobidda jawaabaha laga jawaabayo saddexdii shubho ee lasoo dhaafay waxay noqonaysaa sidan soo socota wa siru lmasalati meesha biyo kama dhibcaanka ahi waa maxay wa annahu idaa qaala hadduu yidhaahdo ana laa ushriku billaahi anugu cibaadada alla duulal kale wax ka siin maayo faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa wama shirku billaahi oo maxaa laga wadaa cibaadada alle adduul kale wax ka laga siinaayo maxaa laga wadaa fasirhu li bal shirkiga aad shirkiga laftiisa bal ii fasir fain qaala hadduu yidhaahdo huwa cibaadatu lasnaami shirkigu waa sanamyadii oo la caabudo faqul waxaad tidhahdaa wamaa macnaa cibaadati lasnaami sanamyada la caabudayo maxaa laga wadaa fasirhaa li bil fasirhaa lii bal ii fasir fain qaala hadduu yidhaahdo ana laa acbudu ila allah alla moogiya wax kale caabudi maayo hadduu yidhaahdo faqul waxaad tidhahdaa maa macnaa cibaadati illaahi cibaadada alle la caabudaayo ayada lafteeda io fasir fasirhaa lii io fasir fain fasarahaa hadduu cibaadadii ku fasiro bimaa bayanahu lqur'aanu wuxuu qur-aanku u caddeeyey fa huwa almatluubu waa sidii la rabay wain lam yacrifuu haddaanu cibaadadiiba garanaynin fa kayfa yaddaci shay-an huwa laa yacrifuhu sidee uu arrin u sheeganayaa isagoo aaban garanaynin marka marka alle loo maaragtay jeediyo cibaadadii iyo marka duulal kale loo jeediyo waxa xukunkeeda uu noqonayo maba garanayo cibaadadiisa u oqoonin mogta asalkiisa u oqoonin marka saddex un bay noqonaysaa inuu ku fasiro wixii qur-aanku tusiiyey taasi waa tii la rabay oo marka waxaa caddaanaysa inaanu alle oo keliyaoo la caabudo inaanu marka ka dhabaynin sababtoo adduulal kale u cibaadadii wax ka siiyey ta labaadna waa maxay inaanu macnihii cibaadadaba garanayninba marka waxaa la leeyahay see wax u sheeganaysaa inaad mukhlis aad tahay oo cibaadada alle u saafiyeela see u sheeganaysaa adooban garanayninba cibaadadii marka naftaada uma xukumi kartid inaad alle keliya caabuday ta saddexaadna waa maxay inuu cibaadada alle ku fasiro macno qalada marka waxaa loo caddaynayaa qaladkiisi baa loo caddaynayaa macnihii sharci ahaan shirkiga lagu fasiraayey sanamyada caabudaadda la caabudayo lagu fasiraayey ayaa loo sheegayaa waana waxa ay sameynayaan oo ah in uu yahay shirkigaasu iyo asnaamta la caabudaya waxa ay sameynayaan laftoodii oo aanan wax kala ahayn iyagoo sheeganaya inay muwaxidiin yihiinoo aanay mushrikiin ahayn marka wixii mushrikiintu ay samayn jirteen un baad samaynaysaan baa la leeyahay marka waana sida qur-aanku uu sheegay wain fasara dalika bigayri macnaahu haddii uu taa ku fasiro marka macnihii saxdaa waxaan ahayn bayanta lahu alaayaati alwaadixaati aayadihii acaddaa yaad u caddaynaysaa fii macna shirki billaahi oo ku saabsanaa cibaadada alloo duulal kale lala maaragta wadaajinaayo wa cibaadati alawthaani iyo maarata sanamyada la caabudaayey wax laga wado wa annahu aladii yafcaluunahu oo uu yahay waxa ay sameeyaan fii hada zamaani wakhtigan la joogo bicayni waaba asaga laftiisa wax kale ma bahaba wa ana cibaadata allahi waxdahu laa shariika lahu hiya alatii yunkiruuna calayha in cibaadada alle loo saafi yeelo oo keligiis la caabudo duulal kale aan la caabudin waa midda uu hadda nugu inkirsan yahay annaga wayasiixuuna fiihi ay maaragtay la qayliyaan kamaa saaxa ikhwaanuhum sidii walaalahoodii ayay ka horreeyey ay la qaylin jireen xaysu qaaluu markay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidaa macbuudaadkii wixii la caabudayo tirada badnaa aan lahayn miyuu hal xaba keliya ka soo reebay ina haadaa la shay un cujaab taasi waa wax lala yaabay yidhahdeen ka yeeli maynay leeyihin faidaa carafta buu leeyahy shiikhu haddii aada ogaato ana hada aladii yusamiihi lmushrikuuna fii waqtina alictiqaad kan ay mushrikiintu waqtigan hadda aan joogno ay ku magacaabaan alictiqaad huwa shirku inuu shirkiga uu yahay aladii nazala fiihi lqur'aanu ee uu qur-aanku ka hadlaayay huwa qaatala rasuulu llahi sala alla ly slam calayhi ee rasuulkuna sal ly slam uu gaaladii mushrikiinta ah kula dagaalamay faclam waxaad ogaataa ana shirka alawaliina nimankii hore gaalada ahaa ee waqtiga rasuulka sal ly slam joogay shirkigoodu akhafu min shirki ahli zamaanina dadka waqtigeena jooga inuu ka fududaa shirkigaasu shirkiga dadkii horreeyey inuu ka fududaa dadka zamanka hadda aan joogno jooga inuu kaga fududaa biamreyni laba arrimood axaduhumaa kan koowaad waa maxay ana alawaliina laa yushrikuuna walaa yadcuuna almalaa'ikata walawliyaaa nimankaa horreeyey iyagu shirki lama imaan jirin walaa yadcuuna almalaa'ikata walawliyaaa walawthaana maca allahi ilaa fi rakhaa malaa'igta iyo awliyada iyo sanamyadana lama tuugi jirin alle ilaa markay barwaaqi jirto mooyi markay barwaaqi jirtay wax isku qasi jireen oo shirki la imaan jireen wa amaa fi shiddati marka dhibku uu dhaco oo arrintu ay qaraaraato fa yukhlisuuna lilaahi ddiina allay diintii iyo baryadii u saafi yeelaan nuskhada sheekh ibnu uthaymiin fa yukhlisuuna lilaahi adducaaa yaa ku qoran yani ducada alle u saafi yeelahay kamaa qaala tacaala sida alle uu yiri waidaa masakum uduru haddii dhib idin taabto fi lbaxri badda dhexdeeda dalla man tadcuuna ilaa iyaah waa uu idinka lumaa wixii aad tuugeyseen alla moogiye tuugidda alla unbaad ku gaabsataan marka xaaladdu ay xumaato ilaa badda marka lagu jiro xaaladdu aad bay u dhib badantah falamaa najaakum ila albari markii uu dhulka idinsoo badbaadiyana acradtum waad jeesateen oo shirkigii inaad ku noqoteen waay wa kaana alinsaanu kafuuran insaankiina wuxuu ahaaday mid maaragtay gaalnimo badan marka dhib uu idinku qabsado baddii oo aad maaragtay inaad maashootaan oo halaagsantaan aad ku dhowaataan wixii aad alla sokadii tuugeyseen caqligiina waa ka baxaan waa idinka lumaan waad xasuusataan alla keliya aliha awoodda badnaa si uu idiin badbaadiyo markaasaad ducadii iyo wax weydiisashadii asaga ku gaar yeeshaan markaasaa alla idin badbaadiyaa markii laydin badbaadiyo dhulkii laydin soo badbaadiyana iimaankii iyo tawxiidkii iyo ducadii alla loo saafi yeelaayay iyo waa ka jeesataan taasina waxay ka mid tahay insaanka jaahilnimadiisa iyo kufrigiisay ka mid tahay insaankuna waa mid maaragtay dafiraad badan nicmooyinka alla uu galo aad buu u dafiri ogyahay wa qaala alla wuxuu yidhi qul ara'aytakum bal ka warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullaahi cadaabkii alle aw atadkum asaacatu ama saacaddii ay idiin timaado oo saacaddii ay dhacdo qiyaamadii ay dhacdo akayr allaahi tadcuuna alle waxaan ahayn miyaad markaa tuugaysaan oo xaaladdu ay xumaato in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan bal iyaahu tadcuuna isaga unbaad wax weydiisanaysaan fayakshifu maa tadcuuna ilayhi in shaa dhibkii aad sababtii u tuugeyseen yuu idinka faydaa hadduu doono watansawna maa tushrikuuna marka waad ilowdaan shirkiga waad ilowdaan isaga keliya unbaad maarata wax weydiisataan wa qaala alla wuxuu yidhi waidaa masa alinsaana durun haddii qofkii bani aadamka ahaa mushrikii baa laga hadlayaaye durun dhib uu taabto dacaa rabbahu rabbigiis buu wax weydiistaa muniiban ilayhi isagoo alla u toobad keenaaya suma idaa khawalahu marka alla uu siiyo nicmatan minhu nicmo xaggiisa ka ahaatay nasiya maa kaana yadcuu ilayhi min qablu wuxuu hore maaragtay wax ugu weydiisanayay waa uu iska ilaabaa baahidu alle u baahnaa iyo in maaragtay ikhlaas looga baahan yahay yuu iska ilaawaa wajacala lilaahi andaadaa allana duulal kaluu maaragtay uu cibaadadiisii wax uga daraa oo kuwa alle maaragtay shabaha oo alle la fac yihiin uu leeyahay yuu samaystaa liyudila can sabiilihi si uu dadka jidka alle uga lumiyo qul waxaad tidhahdaa tamatac bikufrika qaliilaa gaalnimadaada waxay ku raaxayso macnuhu waa maxay cadaabkii baa dib kaaga dhacahaya cadaabkii adduunyo yaa maaragtay inuu kaa daaho yaad ku raaxaysanaysaa waay macnuhu wax yar inaka min asxaabi naari asxaabu naara tahay oo gadaal waa lagu cadaabi doonaa aakhiro laakiin xoogaa adduunkii yaad maaragtay cadaabkii ka nabadgelaysaa oo laguu soo dadejin maayo wa qaala allu wuxuu yidhi waidaa kashiyahum mawjun kaadulali dacuu llaha mukhlisiina lahu ddiina falamaa najaahum ila albari faminhum muqtasid wamaa yajxadu biaayaatina ila kullu khataarin kafuur marka hirku daboolo dadka isagoo u eg hoos iyo daruuro waxay baryaan alla uun iyagoo alla u keli yeelaya cibaadadii markuu alla u badbaadiyo xagga barrigana iyagii waxaa ka mid ah kuwa maaragtay dhexdhexaysta mana diido aayaadkanaga mid khiyaanaalow ah moogiya oo gaalnimo badan iyagii waxaa ka mid ah mid gaalnimadii xoogaa ku dhexdhexaysta iyo mid gaalnimadiisii ay u dhammaystiranta fa minhum muqtasidun waxaa lagu fasiray mid macnaha iimaankii si fiican u qaataa ka mid ah xasanbasri laga wariyey qowl kalena waa jiraa oo macnaha hadalkiisu waa wanaagsan yahay laakiin haddana waa gaal oo gaalnimada kama uusa bixin oo marka uu lasoo badbaadiyo oo dhulka yimaada xataa macnaha wuxuu leeyahay alla un baa i badbaadiyey sanam hebel iyo waxaas ay badbaadiya dhihi maayo gaalnimadan marka waa waa qalbigiisu ku haystaa qowlka saddexaadna waa maxay waa mid maaragtay caadil ku ah inuu oofiyo wuxuu alla maaragtay kula ballamay markuu badda joogay oo ah inuu tawxiidkii ku camal falo kan marka gaalka rasmiga ahna waa maxay waa midkaas leeyahay waa khaa'in marka iyagiibaa waxaa ka mid noqonaya mid maaragtay ama mu'min noqda ama hadalkiisa wanaajista ama maaragtay ballankii ku dadaala laakiin aan macnaha soo islaamin iyo mid gaalnimadiisa ku baaqi noqda oo alla ilaawa shiikhuu wuxuu leeyahay faman fahima hadihi lmasalata alatii wadaxaha allahu fii kitaabihi qofkii masaladan fahma ee alla uu kitaabkiisa ku caddeeyey wahiya masaladun waxay tahay ana almushrikiina aladiina qaatalahum rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam in mushrikiintii uu rasuulku sal slm la dagaalamayay yadcuuna allaha inay alla wax weydiisanayeen wayadcuuna hayrahu duulal kalena ay wax weydiisanayeen fi rakhaa'i marka barwaaqa jirto ama fi shiddati marka dhibka daran uu jiro oo xaaladdu aad u kululaato falaa yadcuuna ila allaha waxdahu laa shariika lahu alla moogii wax kale wax weydiisan maayaan wayansawna saadaatihim kuwii ay alle maaragtay sokadiis wax weydiisan jireen awal way iska halmaamayaan tabayana lahu marka qofki waxaa u caddaanaysaa alfarqu bayna shirki ahli zamaanina wa shirki alawaliina farqiga u dhexeeya shirkiga dadka zamankeennan jooga oo barwaaqo iyo shiddaba aan kala soocaynin iyo kuwii horreeyey shirkigoodii oo marka ay barwaaqo tahana shirki ku dhex jiray marka xaaladdu kululaatana maaragtay alla keliya wax weydiisanaayo walaakiinse ayna aaway buu leeyahay man yafhamu qalbuhu hadihi almas'alata fahman raasikhaa qofka qalbigiisu uu arrinkan fahmaayo fahm maaragtay xididaystay wallahu mustacaan walamru thaani arrinka labaad wuxuu yahay waa wejigii labaad moogta oo maaragtay tusinayay in mushrikiinta zamankan joogtaahi ay kuwii hore ka shirki adag yihiin ana alawaliina dadkii hore oo mushrikiinta ahaa yadcuuna maca allaahi alla waxay la tuugi jireen unaasan muqarabiina cinda allahi kuwa maaragtay alla u dhow imaa malaa'ikatan ama malaa'ig bay caabudaayeen wa imaa ambiyaa'a ama ambiyay caabudaayeen wa imaa awliyaa'a ama awliyay caabudaayeen aw yadcuuna ama waxay caabudaayeen oo ay wax weydiisanayeen ashjaaran geedo wa axjaaran dhagaxyo mutiicatan lilaahi oo iska hadda makhluuqaad alla iska ateecsan ah laysad caasiyatan oo aan alla caasinaynin wa ahlu zamaanina dadka zamankan joogo mushrikiinta ahna yadcuuna maca allaahi alla sokadiis waxay wax weydiisanayaan unaasan dad oo min afsaqi innaasi lagu yaqaano fisqi oo dadka ugu fisqiga badan ah waladiina yadcuunahum kuwa ay hadda wax weydiisanayaan iyagu hum aladiina yaxkuuna canhum waa wax kuwa ay ka sheegayaan alfujuura faasuqnimo oo min azinaa zina lagu dhacaaya ah welina waa lagu sheegaa waana zinaysanaa laakiin waxay u arkaan in maaragtay zinadaas iyo xumaantaasoo dhan waxaasoo dhan weligaas aan loo qabsanaynin saasay u arkaanba waxay ka sheegayaan marka inay zinaysanayaan wasariqata inay wax xadaayaan wa tarki salaati aanay dukanaynin iyo wagayri dalik waladii yactaqidu fi asaalixi waladii laa yacsi qofkii wax ka ictiqaadsan qof saalixa waladii laa yacsi iyo makhluuqaad sida geedahoo kale iyo aan la caasinaynin mitla alkhashabi sida maaragtay alwaaxyadii oo kale walxajari iyo dhagaxyadii yaa ahwanu fudud miman yactaqidu fi man yushaahidu fisqahu wa fasaadahu wayashhadu bihi qof wax ka ictiqaadinaya oo welinimo ictiqaadsan oo caabudaya oo wax weydiisanaya dad u jeedaba inay faasiqiin yihiin fasaadkoodana uu jeedo oo asagu uu markhaati ka yahay kuwaana marka sii xun waay macnuhu wabillahi towfiiq